bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hamiin fayla khiyaaraya ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo idaacadda warsan siinhayta kulankii golo wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaali iyo weyba kudhey magaalada muqdisho kaasoo lankuga hadalay arrimo badan ganacsatada magaalada baydhabo iyo weybayo awaad badan ku muujiyeena jidadka baydhabo iyo muqdisho iskihirow ayoo ka shaqeeyayaan diyaaradogii jaadka ee ka tegi jara muqdisho ogeekan wareegan magaalada jowhar madawiinaga maamul goboleedka hirshabeellena weyba usadeeray degmada buulafurta ee gobolka hiiraan abaarta ku jarta soomaaliya weyba naga tayto welwel ka abuurtay bulshada soomaaliyeed warbixin iyo dhugunsadayaal siinku ka hayna mooshinkii baarlamaanka ee heshiiskii saldhigga berbere oo reedland dhake akhbaaraadka binaankana dhugunsadayaal weyba ku mid aha kenya oo sheegday intii booliis dheeraad iyo jeesa jaamacado ku yaalan gudo dalshe maraykanko iiraan eedeyn iritanku ku toogtay iyo weliba venezuelo oo walkabiiday qarashaadkii kabahii caleemasaarkii madawiine donald trump
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinamo khamiise uu jamaanaha gala hayta taaragdan iyo ka eedanta labaatanka bilo afaraad ee abriil sanadka lamada kun tun iyo toddobada ha ka dhowaada dhugunsadayaal warkii yoobisanga golo wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya geeka weeldhadan kulan shoocaadiga hay oo uu sashir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaali mudane xasan cali khayre arrimo kulanka lagu ka hadaliyo wayba ku mid hayay maaraynta maaliyadda amniga qaranka xuquuqda shaqaalo qorsho ku horseedo ku musuq maasuqa iyo weliba arrimo kala anka horeynta ra-iisul wasaare khayre ayaa hooste ku xariiqay muhiimadda maaraynta maaliyadda si shaqaalo shacabka iyo ciidamada iyo u helaan xuquuqdiyo islamarkaana lalama jibaara aruuriyowka canshuuro iyo ona lala dagaalamow wali musuq maasuqa ee ku jara guuda dalka soomaaliya warbixin dheer kureed golo weybayo isdagorodeena antisi degdege lamideeya nidaamka dakhli ururinta si shaqo abuur lanka sameeya dhalinyarada soomaaliyeed hanti la sameeya beesogii shilinka soomaaliga iyo intii maamul wadaag la sameeya iyo intii maamul iyo intii maamul wanaag laku sameeya nidaamka dakhli ururinta dalka warbixinta amnigiyo laga sheegay inti dhowaan uuse bilaawda doono howlgal ciidan oo ku dhan ee al-shabaab iyoona la diyaaryahay ciidamo islamarkaana laga howlgalow iyo weliba sidii shacabka landeersi lahay gargaar gargaarkiyoon baahanyiin islamarkaana lanfududeey lahaye in isdareerowka iyo ganacsigaba ra-iisul wasaaraga iyo warbixin dheer kubi shirkii madalla qaranka iyo madaweynayaalka dowlad goboleedada oo uusa sheegay intii sifayla laaka afjari dhammaan arrimoogii lakuwa ka hadalaye kalsooni fayla taasoo haytay wada shaqayn buuta ganacsatada magaalada baydhabo iyo weybayo abaadku muujiyeena jidadka baydhabo iyo muqdisho ayoo ka shaqeeyeen taasoo iyo ka sheegaan antiyo miilaiskula kulumayaan dhibaatooyin fara badan maslax saalax maxamed iyo faahfaahinta warkanin haya
wadada hariiriyaasi muqdisho iyo baydhabo iyo waliba iyanaga taytole ka dhibaatayow baawirleyda ganacsatada koonfur galbeed soomaaliya taasi waliba iyo ku dambeytay kuriid markii waddadaasi iyo naqati to laka dhibaatayow baawirleyda koonfur galbeed soomaaliya ilaa dhowr isbaariyayaala magaalada muqdisho iyo baydhabo waddadan dhehayta walow hadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo mar hor abashadaasi ay ongudbiyeen aanukumada ganacsatada baydhabo iyo mar badan baaqan darana dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo haana qaabilsan armoon sheegaan ee ganacsatadii dhammaan gobolka mumbai kanolati iyo mayna codsudaane dhibaatadana haysata oo na ku saabsan afgoy iyo leega iyo nasaaran una qalteen oo baawurtiin iyo baydhada hamuuda iyo ule saaran nifadaana marka ganacsatadiina geeka kuluntaa iniyo dhibaatadii haysata iyo warsho iyo gudbiyaan oo maamullada iyo khusaytoon arrintaasi weniyo kuma wadaan raashinkii oo aan socdi baydhaba ilaa iyo geda mooday yamay dareemanaya culeyskaas masaaraya muddo horanana saarnayday haddana jidadkii isku badanaayo jidad kale la mara jaray jidadkii oo la maraayay rooba dhaw ilaahay dimadiisa sheeni sababka siduu kule dee ilaahay maxadiis heshiis kule un dee unuqabateen badan haddana saara arrintaasnay falaane afgoy iyo leega dhatiyo arrinta ciidanka iyo kiteedsan inina noo qaada baa mee markiin ka horreydintii arbaan oo kale ku hadalan daawardheyda koonfur galbeed soomaaliya iyo dhibaatooyin ciidan kula kulmaayaan waddada hariiryaasa muqdisho iyo baydhabo ya yaalan ilaa dhowr isbaaro haano soo dhikadaayeen haano hirin dariiska ciidanka militariga soomaaliya diyaarawiijaadka ee dalka kenya ku kooyi jareen haanrasoo ka degaayay magaalada muqdisho iyo geekan koyna way banaa kureedda markii ganacsatada jaadka iyo sheenan anti iyo sheegan anti canshuur dheeraada iyo hakarogeen wasaaradda maaliyadda ilaa afar diyaaradood oo jaadweda iyo hiraab welba ka degi jirtay garoonka diyaaradaha dancadde ee magaalada muqdisho meel isoo wasaaradda maaliyadda go-aan shuur jartay antiyo gudo magaalada muqdisho ningalna waxaana ku mid a ganacsatadii ee awaad ku muujiyan canshuuraha daafka ee la agrogaya jaadka iyo ona meelay jaadka la ku-aan shuura yahay dee qoonto isla dukun oo shilinka soomaaliga een dhikanta doolar ahaan lama doolar ibara haabahaato ganacsatadiiyo sheegan intii jaadka ka degi jiray muqdisho iyo haabahaato ganacsatadiiyo sheegan intii jaadka ka degi jiray muqdisho iyo geeka ka degan garoonka diyaarado magaalada jawhar ee xarunta maamulka hirshabeella labadii maalmood ee dambeeyeen yoweyba hasataraayay khilaaf dhinaca canshuuro oo andhexay ganacsatada jaadka iyo wasaaradda maaliyadda oo ku saabsanay canshuuro jaadka iyoona halhallanka canshuuro jaray jawaanada jaadka kajaranga jaadka magaalada muqdisho ka kooyi jaray dhinaga iyo hawada iyo geeka ankuukoy dhinaga iyo dhulka mar haddii diyaarado jaadka kenya kadegday geeka taasoo iyo sababtay kadegitaanka jaadka magaalada jawhara magaalada jawhar iyo hore weyba jaadkan ku kooyi jaray dhinaga iyo dhulka gaar ahaan muqdisho iyoona bilku hor iyo bilowtay duulimaad toose ooan ku kooyo jaadka dhinaga iyo kenya weli warkii hamina maya dhugun sidyaalka guda jarne saasoo kale abaar saasoo kale abaarto ku jarto soomaaliya wayba sanad jarsada haytee abaarto ku jarta soomaali taasoo saamaytay dadka adduunyada wayba subiin hanista tara haytee dadka abaarto saamaytay ha ka qulqulahayaan magaalooyinka wiin haanasoo markeed aragda ku muuqata macluul wiinga wayba saasoo kale kaamamka ka yaala magaalooyinka adaka aragaasa iyaal ii hooyooyin boorayaan haanasoo nhaysan walyoosyan iyaalsho markaada waraysata aloolxumo dartiyoo la hadalo waayayaan maadaama dadka abaarta haysatiyo badanyin iyaalay hanraaba wayba saasoo kale aragaase hooyooyin qaar sasabayan iyaalsho iyoona kamada daariyaayaan digsi ibire oo dabkan saarayana magaalada baydhabo ah xarun kumeelgaaran ee maamulka koonfur galbeed soomaali wayba ku mid ee magaalooyinkan katarada badan ee hadeerahay dadka abaarta saamaytay oo markaada la hadala oo weydida walayo intaan kooyeen oo deegaanadiyo anroogu waayeen kiinku ku jawaabayaana baahiyahana raadante hoolaadaan loo ahaayan loodiinoo dhammaatay markuun baahane hootihana isku guurni intii kooyneen marwal mahalna baabkaan oo kaas eh baahan wal sugowlay ka jaran haduu kor wal mahalna ee loholagan luwahayan ludihanoo dhammaati ee baabkaanoo kaas eh galola are baadiya ku koyni baahihan gadhi heerahanoo dhammaan intaa koyni intii koyneen haddu korna walwalaal walna seehnin shoodheena siima walkaal horma'aan nawa gaahani hayt igaaje intani hanuni hayt buushin roobka disasaanadana wal isheeraan manahan guriju hoyna hay reemusurmo kor baaho oo baaho kor fulonahay ha gigalninshani baad kalena ma aragn ha hadda geeka waakan bari aagteedaan siisadin iga kusale haanka bolaalaana siima walka orordaanoonaa mahayn may baag darsadane sida nini noolay faray oo horto talagalkaan hunguru iyo roob walin ku isheeraan iyo
maalin walba baydhabo wayba hadeeraya kumanaan qoysase oo siyaabooyin jalgadiisan ka kooyaan wayba jara wasaarad ka shaqeeyasa aramo barakacyaalka wasaaradda reedandejowka ee xiriirka jaaliyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali waybayaa sheegday amaya ku hadalay tan intiya bilaabatay abaarta wala tiro ee oo qoysase iyo diiwaan geliyana ma iska nagada anaa meelay labaatan iyo siyeed kun tira cagacagaya soo naqdaan oo dhikanta qof ahaan markii leer boqol iyo lixdan kun waxa boqol iyo meelay lixdan iyo siyeed kun qoysa iyo qof aan naqdaas markii leen qiyaasa iyo dhanba dad cusub mayba ku beena beeroogi lukuyaaba dad qaar intii bakaaro hataa biyo ka jaraan in aan misgi ka jarto laakiin biyo la'aan ah meel raay dhibaatadan ku xoogan mahayti saaseta haddana hay-adogii biyo meel raay biyo mahayaan hay-adona meel raay ka agaasim ahaan hadda markii horeen walaan sheeganay haddana baaqan jeediye ma aan baaqaanay dareerkan hadduuna dareernimayba ha aragnay dad badan oo biyo la'aan ah dad badan oo aan helna meel raay raashin aan helna ama liiska oo hay-aduha aan marna hay-aduhu may ku codsadaana in dadka isku mid laku weela oo isku mar lah isla noocoo lain wada mara idbiyada markii la seedaa kaamkan hiblow markii la seeda in lalin ku tabna guriguri lin mara dadka isku xuquuqdow isku baahadow meel araay baahada koytama etaaha abaartii hawada galleehi gaha kuwa dilay wada sheentay haddii koono la qoro koono la kutaba ka wasaarad ahaan unama ka qanacadoonna kolley meel araay wasaaradda dib u dejinta markii la kaleeyimay waa ogaashada barakacayaalka meelbiyo iyin iyo dadka diblahaan naqaaw xukuumadda soomaaliya wayba qayb ku e wasaarad ka shaqeeya si gargaarka waybana wasaaraddaasiyo sheegday antiya walwiinka goobadaasa abaarto ku jarta soomaaliya maryan qaasim axmed wasiiradda wasaaradda gargaarka i maaraynta masiibooyinka xukuumadda soomaaliya waybayeen ka baaqday antiwa lokoqobada arrimo abaarta ee ku jarta soomaaliya horta xarunta magaceeda waa xarunta qaran ee isuduwidda howlaha gargaarka macnaheedu waxay ku tusaysaa howlo gargaar waa ay socdaan laakiin waxay u baahan yihiin hagid waxay u baahan yihiin hogaamin waxay u baahan yihiin iskudubarid in laysla wado oo laysla shaqeeyo oo isku dhinac loo jihaysto waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin dadka ku howlan arrimaha gargaarka in masajkayga ama fariintaas si fiican inay idiin gaarto oo maanta laga bilaabo isku meel aan wax u wadno annagiioo wixii isla og matalan hadda tusaale haddaan soo qaata hay-adda un-ka oja waxay isiiyeen logistic clusterkooda dayaarada kombod ah oo diyaarah waxay idhaheen daqiiqadaadna dhahda meeshaas waxa loo qaada waa loo qaadayaa qofkii rabay inuu gobol wax u qaado asii aan ka warqabin markuu sentarkayga la soo xidhiira arrintii islamarkiyaa la xalinaya haddii ay dhahaan meeshaas diyaaradaheenna ma tagaan lacagti ay bixinayaan so annaga inaan lacag iska khasaarina ama diyaarad commercial ijaarina xataa uma baahanayno marka waxaan ka wadaa taas waxa aan haysanno resourceska waxa aan haysanno dad iyo adduunyaba inaan isku dhinac u jihayno si wanaagsan u adeegsanna si dadkeena dhiban aan si deg deg ah ugu gaarna waxna ugu qabanno abaarantiya jarta shakama ka jarto walyaabo layaab kale ee laka aragay abaarta ka dhowtay soomaali wayba ku midee howlo is-aamayanga wayba saas oo kale la aragay waalidiin fadayang antiyoyaal shoogadang siyo inshal noolaadang xaaladan laka jara iyo wayba laka aragay walyaabo badan oo horena ninkasi jarna wayba dareere arrimo badan oo ilaahay shiraysle walku qabado kora taas oo dhammaan ummado soomaaliyeed iyo ka abuurtay welwel badana xildhibaanada golo shacabka ee dowladda federaalk iyo go-aamiyan anti reedland dhanka mooshinkii ku dhankahaya heliiskii saldhigga militari ee magaalo xebeedka berbera islamarkaana laka wareejiyey waana laku warsugo xukuumadda federaalka xildhibaan cabdulaahi sheekh cusmaan oo kala fadhigii shalay ku asuday intii ajandaga laakadara si oo xildhibaanadan ku doodan haabahata guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey iyo hajeedii intii mar ka hor oo xukuumadda yeesheenta faahfaahin dheer oo la xiriira heliiska taas oo ye ka rahayeen xildhibaanada gabagabadii dowladda imaaraadka carabta iyo heliis saldhigga militariga oo muddo ka dhow soddon dareere waybana la galay waybana la galay maamulka somalilan heliiskaas oyo dhalileen xisbiyada mucaaradka somalilan ahaana ku mide iyo xubno baarlamaanka federaalka waybana dalkaas booqaday madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo inkastoo lan ogayna walayo kula hadaleen mas-uuliyiinta imaaraadka carabta madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble iyo wayba usigee ka deray degmada buulo burde ee gobolka hiiraan faahfaahinta warkan wayba beledweynahan inku daray bashiir cabdulaahi ismaan degmada buulo burde ee gobolka hiiraan waxaa gaaray waqti uu hogaaminaya madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble iyo mas-uuliyiin kale waxaana lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee degmada buulo burde ee gobolka hiiraan soo dhoweynta wafdiga madaxweynaha hogaaminayo ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyti cismaan iyo mas-uuliyiinta degmada gobolaberde ee saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika gaar ahaan kuwa jabuuti ee howlgalka midowda afrika ee jooga degmada gobolaberde ee gobolka hiiraan wafdigan ayaa u socdaa xalinta dil askari ka tirsan ciidamada dowladda uu u geystay askari ka tirsanaa ciidamada amisom oo lagu toogtay degmada buulaburde dilka loo geystay askari ka tirsanaa ciidamada amisom ayaa xiisad ka dhalisay ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ee ku sugan degmada buulaburde xiisaddan ayaa dhalatay kadib markii askari ka tirsanaa ciidamada amisom lagu dilay bartamaha magaalada waxaana dilka askariga ay ciidamada amisom ay ugu shakiyeen ciidamada dowladda madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa kulamo kala duwan waxay la qaateen mas-uuliyiinta maamulka degmada buulaberde iyo odayaasha dhaqanka waxaana ay ka wada hadleen arrimo la xidhiidha sidii xal loo gaari lahaa xiisadan ka taagan degmada buulaberde mas-uuliyiin ka tirsan kuwa maamulka gobolka hiiraan qaarkood ayaa waxay sheegeen in ay xalin doonaan xiisadan ka dhalatay dilka loo geystay askariga ka tirsanaa ciidamada amisom ee lagu dilay bartamaha magaalada buulaberde waxaana ay sheegeen in arrintaas ay soo dhammayn doonaan inta ay halkaasi joogaan bashiir cabdullahi cusmaan raadi warsan balweyne meel warkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo sidii qoran warbaahinno gudo ee dalka kenya weyba boolis dheeraada la jeeyaha iyo xarumo jaamacado dalkaas kureed markii iyo habadii xog ku saabsan inti shabaab iyo dhalinyaro ka qorodayeen jaamacado wasaaradda arrimo gudo dalka kenya sheegtay intii heli meelanka badan ee al-shabaab idaaisho dhalinyarada ka qorodayeen antii eeta jaamacado ka yaalan kenya ku-xigeen ku-xog ayaga wasaaradda arrimo gudo dalka kenya ayaa sheegay intii dowladda kenya boolis dheeraada injeeyahayta amyajihayta gudo dalka kenya gaar ahaan jaamacado salanqoorseeda falalka shabaab i daacisho kujaysta ayaa meelasa saasoo kale ba uu sheegay dhalinyarada laka qorow xarumo jaamacado xogayaga difaaca maraykanka iyo sheeginta meel kasta oo khilaaf ku jira ayay iiraan kala kulataa usoo qasugun wadanka usaloolanka kula dhexay iiraan ee sacuudi waybanatu sheegay intii laga maarmaan yeetaa intii waa laka qobada dadaalkii iiraankaga jarta arqaladayuuka yeman hadalkan iyo eri saacado ku hor markii uus hogayaga arrimo banaanka ee maraykanka sheegay intii iiraan hakubadii heliiska nucliyerka ayee maamulkii obaamo wada galeen balse wayba uu sheegay intii madaxweyne donald trump amari antried lanfir intii go-aankaas unaqabateynta lagu qaadi iiraan lama sannadood ka hor iyo maraykanka danka jarta warkii isin kula dareertan dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo nasrunkanganinkeege warkaan ashuur ismaaciil axmed ee sinsaartii maxamed xuseen faliir biikayna farsameeyey intii warkanka lamid ereedanku kulmaana sidaasiyo nabadgelyo